maamulka gobolka banaadir oo kaashanaya laamaha ammaanka ayaa meel fagaaro ah ku gubay dawooyinka maanka dooriya dawooyinkan maanka dooriya ayaa waxaa ka ganacsanayay ganacsato si hoose ugu iibinayay degmooyinka gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa ganacsatada ugu baaqay inay ka waantoobaan shaqo kalena ay ku badashaan waxaan rabaa inaan halkan uga gudbiyo digniin ganacsatada dhihi ma kara ganacsata waxaan leehay ganacsato isku sheegga ka mushtarta xaaraanta iyo mukhaadaraadka iyo maaragtay halaagga ubadkayna soomaaliyeed waxaan leeyahay ha ka digtoonaadaano cidda aan ku qabanno maxkamadan la istaagi doonaa haddii ilaa yidhaahdo sharcigaa lala tiigsan doonaa waxaa la yaab leh in maanta oo halkan hadda uu nin intuu soo qaaday intuu meel tegey dalbadasaha laygugu sameeyey uu yidhi ou sigaar bahal firimbi loo ekeys firimbi uu ka soo dhigay isagoo raba cilmaha maalinta ciidda ah inay ku ciyaaraan ayagoo dhahaayo sigaarkaygina waa ka waa ii shidan yah afka hore waa ka shidan yah waa ujeediin waana sigaarki waxay ku tusaysaa wuxuu rabaa ubadka soomaaliya inuu sigaarki sii baro oo xaaraantia uu sii baro ou fasahaadiye ayuu rabaa waa habeen dhoweed suuqa bakaaraha markaan tegay ayaan meelaha qaarkood ka soo helnay intaaya in ka badanba inta kale ninkii soo keenay dibadda ka keenana waa daba joognaa haddii ilaa yidhaahdo waxaan leeyahay maalinta ciidda cunugu lagu arko ama dukaanku lagu arko isagoo iibinaayo isagaa ka mas-uulah waa lasoo qabanayaa haddii ilaa yidhaahdo iskuma iibsan kartiinaan leenaha ciyaalka waalidkana waxaan u sheegaynaa ha ka ilaashadaano taas waa taas waxaa soo haray meeshaan waxaa dhooban waxa la yidhaahda taabuu iyo kaniiniyaashan iyo sharoobadan oo hadda south africa ugu dambaysee laga mamnuucay dowladi dadkii soo saaraan iska mamnuuceen in dadkayna inta loo keeno laga iibiyo maanta ee lagu daroogeeyo ama kookada loogu daro ee qofka laga dhigo inuu kooka cabaayo kale uu iska dhigo kadibna maaragtay uu ku daroogoobo si fudud ayaa gabdhaha iyo wiilashaba lagu baabi'iyaa laguna daroogeeyaa arrintaasna waa arrin runtii aan la qaado karin maalmihii lasoo dhaafay ciidanka anshaxa iyo aadaabta oo dhowaan uu dhisay maamulka gobolka banaadir ayaa waday howlgallo isdaba joog ah oo ay ku soo qabanayaan maandooriyaha